haatana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo jeedinaya
markale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan dhambaalka ugu horreeya ibraahinow haddii aan kuba bilaaboon raaciyo waxaa diraya baa la yidhi dadka kale ah aabe cali dubbad shabeel iyo hooyo xukun yuusuf jaamac iyo axmed cali dubbad iyo dayib maxamed caydiid iyo sidoo kale dayib cali kaahin kaltuun cali kaahin ifraax cali kaahin dhammaan ilme cali kaahin ifraax cali dubbad najax cali dubbad xamda cali dubbad iyo nimco cali dubbad dhammaan reer cali dubbad iyo ehel iyo asxaab kaleo aan la soo koobi karin baa layidhi waxay tahniyad farxad leh u dirayaan sabaad cali dubbad iyo seygeeda xuseen jaamac cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin isku waara oo noqda labadii aqalgalkooda ku gaara bashbash iyo barwaaqo waxaana ay codsanayaan heestalku dhegeedu yahay wada noolaada oo nabad ku waara
taasi idinmaynase yeeshee heese kale oo aanay ka dhicin ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan galabta dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdulaahi aadan jurde iyo doctor maxamed baxnaan iyo doctor sharmaarke xasan macalin iyo injineer carafaad ibraahim farax mubaarak cusmaan xeyd doctor maxamuud xeef iyo cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed bida iyo mustafe cabdulaahi jaamac iyo ugu dambaysta cusmaan axmed cabdulaahi jamo waxay yidhahdeen waxaan jecelnahay dhammaanteenba inaan hambaliyano taaniyadna aan gaarsiino qadar cilmi kaahin iyo marwenimo xasan oo arooskooda uu ka qabsoomay gobolka togdheer ee burco waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee banoobad qarqaba u kala siiyo anigan aaminayaan raacinaya dhambaalkanna waa tahniyada assalaamu calaykum v o e lagu soo bilaabay gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka casacuud iyo ibraahim xasan daandure baa layidhi waan idinka guddoonnay marka xiga baa layidhi tahniyadan arooska ee farxadda leh waxaa diraya hooyo xamaro maxamed iyo abaayo aamine cabdidaahir iyo xuseen maxamed iyo ibraahim kerow iyo mukhtaar sheekh maxamed maxamed macalin cabdulaahi iyo cabdishakuur cabdiraxmaan iyo maxamed sheekh yuusuf jaamac sheekh yuusuf dhammaan asxaabtani waxay tahnid aroos u dirayaan baa layidhi arooska iyo aroosada faadimo sheekh ibraahim iyo xuseen sheekh yuusuf oo arooskoodu ka dhacay magaalada wajeera gobolka waqooyi bara kenya ducada waa v o a baa layidhi waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi ka dhacay degmada wajeera gobolka waqooyi bara kenya in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caana gabar iyo caanan aan ugu duceynayna ibraahim waa tahay xaggii heesaha heesta ugu horreysa dhegeystayaashan u soo qabanaynana caasho waa heestii nagaadi ibraahim codod kala duwanaa lagu soo qaaday heestan sidaanu ognahay fanaaniin baa isku isku dhaadhaaftay marka tan ayaa ku luqeynaya tani waxaa qaadaya cabdi cali bacalwaan iyo hibo maxamed hibo nuura laakiin hibo marna kama maqnayn soo ma heestani heestani markasta iyada oo ku jirta
kalsoo nafsad isjecelo yaado kalsoo nafsad isjecelo cawoy nuur inaga uu ku wada nuul cawoy nuur inaga uu ku wada nuul cawoy nuur inaga uu ku wada nuul cawoy nuur inaga uu ku wada nuul nafa dhalad ayaan iyo hillucaana iyo wiil le iyo wiil nafa dhalad ayaan iyo hillucaana iyo wiil le iyo wiil wiilkii lagu nasti lagu negaadi lagu nasti lagu negaadi wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inagay wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel
inaga oo kuwada nool nimciyo rays inaga oo kuwada nool nimciyo rays inaga oo kuwada nool nimciyo rays inaga oo kuwada nool onoqona qaarkood kuwa ugu nasiibro nasiibadan reerkii lagu naste lagu nagahade reerkii lagu naste lagu nagahade wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel
naxti dhibaatiya naciyo xumo naxti dhibaatiya naciyo xumo naxdin belo inaga uu aan soo marin naxdin belo inaga uu aan soo marin naxdin belo inaga uu aan soo marin naxdin belo inaga uu aan soo marin nafadhalad ayaan iyo hilucaana iyo wiil la iyo wiil nafadhalad ayaan iyo hilucaana iyo wiil la iyo wiil lagu naste lagu negaade reerkii lagu naste lagu negaade wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel
qabow iyo cirnaawilaan nafsi badan inaga oo kuwada nool nafci badan inaga oo kuwada nool nafci badan inaga oo kuwada nool nafci badan inaga oo kuwada nool onoqona qayrkood kuwa ugu nasiib roon nasiibadan reerkii lagu naste lagu nagahade reerkii lagu naste lagu nagahade wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga waa tahay reerkii lagu naste lagu nagaado wada jireen nabadgal afka soomaaliga bay ka mid noqotay ibraahim wallahayow allah ayaa idinka yeel dhinacii dhambaalada mar kale ma dhinacaaga mise dhinacayga haye ka soco waa tahay waxaa halkan hambalyo iyo bogaadin aan uga diraynaa baa layidhi arooska iyo aroosadda isdoortay annaga oo kale ah qoyska reer ismaaciil nuur qaliyar iyo sidoo kale dhammaan reer aadan sheekh cabdisalaam waxaanay kale yihiin aabe saleebaan ismaaciil hooyo xaawo maxamed hooyo khatra cabdirasaaq jaamac ayeeyo xaliimo axmed sahal ayeeyo maryan cilmi calas iyo walaalaha qaaliga ah baa layiri ee kala ah caasho saleebaan ismaaciil xafso saleebaan ismaaciil aasiyo saleebaan ismaaciil waa dhammaan ilmo saleebaan ismaaciil asmaa ku jirta xasan uu ku jira cabdallah ku jira iyo sidoo kale maxamed cabdi iyo sidoo kale waa maxam waa maxamed saleebaan ismaaciil cabdi safar aadan sheekh iyo nasteexo aadan sheekh sidoo kale waxaa iyagana halkan tahaniyadda gadaal bay iska furfuraysaa waxaa iyagana sidoo kale tahaniyadan diraya baa layidhi adeer maxamed ismaaciil xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer shire ismaaciil xaaskiisa iyo carruurtiisa waa tahay dhammaantood waxa ay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan arooska mustafa saleebaan ismaaciil qalyar iyo xaaskiisa ikraan aadan waxaanay leeyihiin gurigii lagu nastee lagu nagaado guurkiinana guur khayr leh guulo ka yeel annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan leenahay caashoo dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray faa'iza ibraahim hareeri iyo odageeda cali maxamuud iyo carruurtooda leyla hareeri carruurteeda cabdisalaam hareeri xaaskiisa iyo carruurtooda iyo iyo siyaam hareeri iyo odageeda iyo iyo siyaam hareeri odageeda ibraahim tallaabo iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen ismaaciil hareeri iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo filson ibraahim hareeri iyo odageeda cali dable iyo waxay yidhahdeen maxamed ibraahim hareeri iyo asma xaaji maxamed iyo odageeda iyo carruurtooda iyo igraan maxamuud bergel leyla maxamuud bergel iyo maxamed koosaar xaaji madar iyo hane rashiid aadan iyo odageeda mustafe jaamac qabiile iyo waxay yidhahdeen dhammaan asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan injineer xamdi maxamuud cali iyo marwadiisa samiiro cabdulqaadir xawaadle oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa oy leeyihiin isku waara ee banahedi kale si ubad qayr qabaa guur lagu farxaana heedin gaarsiiya aamin anigana aaminayaan raacne ibraahim bal heesta labaad ee barnaamijkana noo raaci alla nimcooy qalbigu laba ruux ma wada qaadee hee tan kale ma dhawarkaan ku qaadaa
meelaa ku qaadaba haddaad hayso qaad iga wada caasha ma qaadi kare maxaa dhacayna duud wax qaadama iga kaa muuqdaa waa igu culus yaa beeleeda yaa salaam yaa salaam heestaasi waxaa qaadaya fanaanka cabdi jabbaar al khaliiji
tahay mar kale dhinacii dhambaallada haddaan jalleecno dhambaalkan aan soo qabtay waxa uu naga soo gaaray asxaabta qaaliga ah baa layidhi ee kala ah leylo cabdi ismaaciil maxamed cabdulaahi salwe axmed nuur qorane iyo cabdiweli cismaan bare waxa uu ku magac dheeryahay guulwada iyo maxamed daahir cali gele iyo sidoo kale najax daahir dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin ay hawada u marinayaan arooska mustafe salebaan ismaaciil qalyar iyo xaaskiisa igraan aadan oo ay leeyihiin arooska idin dhex maray waxaanu eebba idinkaga baryaynaa in uu ka dhigo mid khayr leh ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkana wadajir waxaa noogu soo qoray caasho hooyo maryan aadan cabdi iyo hooyo muslimo maxamed amiin iyo xasan ibraahim geedi iyo safiye ibraahim geedi iyo cabdiqaadir ibraahim geedi iyo luul ibraahim geedi iyo shamso ibraahim geedi maxamed ibraahim geedi iyo fayaal ibraahim geedi iyo cabdiraxiim ibraahim geedi iyo ister ibraahim geedi iyo owliye ibraahim geedi mustafa ibraahim geedi cabdiqani ibraahim geedi iyo shaafici xasan gamadiid iyo daahir isaaq cumar buulgub iyo waxay yidhaahdeen mahad xasan cabdi gaas iyo nuur cabdiqaadir nuuryare iyo cabdisamed nuur cabdiqaadir iyo cabdishakuur nuur cabdiqaadir iyo cabdulaahi nuur cabdulqaadir iyo kamaal cabdirasaaq gees dheer waxa ay dhammaantoodba jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan geedi ibraahim geedi iyo ikhlaas oo arooskooda uu ka qabsooman bay yidhahdeen baydhabo waxay leeyihiin arooskiina aamiin ee banhayada kale sii ubad khayr qabaa annaguna aamiin ayaa lena heesta xigtee barnaamijka ibraahimo waxaan u soo qabanaynaa caasho dhegaystayaasheenna heesta kale haddii aad ugu soo riixday markaan dowga eegnona haye dumarku guurku waa ku darada
haye waxaa ku luqaynaya cabdulaahi cumar xarago iyo zahra mire wehliye
dumar qabid wow sharaf dumar qabid wow sharaf ibad medku wowci jacaykuna halku dego mayaqaan jacaykuna halku dego mayaqaan ka doorse sidan duuba ka doorse sidan duuba idhi idhi idhi idhi idhi idhi ka doorse sidan duuba ka doorse sidan duuba idhi idhi idhi idhi idhi idhi waa inaad u deristaa waa inaad u deristaa u deristaa u deristaa waa inaad u deristaa u deristaa u deristaa waa inaad u deristaa ahaha
adoontoba iga hayen sida doqonta luuru aw iga doontay hadalkee dima aragti caashiqu hadduu dadabsi kugu galay galag iyo nasiibka ah adandaba iga hayen sida doqonta luuhiro aw iga doontay hadalkee dima aragti caashiqu hadduu dadabsi kugu galay galag iyo nasiibka ah markan daacadeegnana markan daacadeegnana dolaha libaaxiyo dolaha libaaxiyo dabca waa lana rabo markan daacadeegnana markan daacadeegnana dolaha libaaxiyo dolaha libaaxiyo dabca waa lana rabo jacaylkuna isan deginaniya jacaylkuna isan deginaniya dabeed la keena sida dooda dabeed la keena sida dooda Ii, tiri tiri tiri tiri tiri tiri ey, tiri
dhinacii dhambaalada mar kale haddaan jaleecna ibraahim ow dhambaalkana waan idin salaamay baa lagu soo bilaabay daadiyaasha barnaamijka marka xiga baa la yidhi waxaan halkan hambalyo uga diraynaa maxamed salaad cusmaan oo sahal ku magac dheer iyo dumaashiday baa la yidhi qaali ah siyaado cali geedi oo ay gabadh ugu dhalatay cisbitalka dhagaxley taariikhdu markay ahayd bishan abriil sideedeeda ee sanadka laba kun sideed iyo toban gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi raxmo waaba la soo hormariyey waa tahay dadka tahaniyadda gaarsiinaya kana tahnideynaya dhalashada raxmo waxay kale yihiin garaad salaad cusmaan iyo sidoo kale aadan salaad cismaan iyo xariiro salaad cismaan iyo caruurteeda xasan salaad cismaan deko buu ku magac dheer yahay iyo hooyo barey aadan iyo caruurteeda xabiibo cabdiraxmaan iyo caruurteeda maxamuud maxamed cusmaan iyo sidoo kale reer cusmaan oo dhan baa la yidhi umulkhayr garaad iyo siyaad garaad cusmaan gool buu ku magac dheeryahay dhammaantood waxay kala joogaan dhagaxley nairobi kismaayo habaas weyne britain jarmalka iyo meelo kale waxaana ay tahaniyadaasi gaarsiinayaan maxamed salaad cusmaan oo sahal lagu naanayso iyo siyaado cali geedi oo ay gabare ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley waxay leeyihiin raxmo soo barbar dhambaalkanna waxa uu ku bilowday dhammaan reer xaaji axmed daahir iyo reer maxamuud xaaji axmed daahir qujufey oo kale ah zahro qujufey farxiyo qujufey xasan qujufey cabdinuur qujufey iyo cabdinaasir qujufey kaltuumo xaaji xuseen ugaas iyo kaltuumo sheekh rashiid xaaji axmed waxa ay dhammaantood jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan camir cali cabdulle iyo waxay yidhahdeen ilhaan xaaji mustaf xaaji axmed oo ku aqalgalay magaalada london waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara waxaana ay dadkaasi dhammaantood kala joogaan maraykanka australia yurub iyo africa ducaduna waxay leeyihiin waa caashicuud ibraahim maad iga furatid mar haddii lagu soo dalbaday may adaa iga wakiila maanta
yaa qofka haddii lasoo dalbado waxaa la rabaa inuu maaragtay ibraahim sidaasay ku duceysan yihiin mar haddaad aqal gashay ducada kuu dhiman maxay tahay arooskiina kii waara ah kii baraka le ubad kheyr qabo lagu kale hela wiil iyo caano gabar iyo caano ayaanu ku ducaynayaa adigana waxaad u xil saaran tahay heesta xigtay barnaamijka heesta kale dhaawac baygu yaalo miyaan aadan kuba dhalin hay waxaa ku luqaynaya fanaanka cabdi salaad beerde maxsan
dhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee dhawaac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni
dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni maqalkan dhisaynaad geedihii ka tuurtee miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qaba miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qaba iga dhow iga dhowr iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele iga dhowr iga dhowr iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele sida dhulguyooda geediisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli sida dhulguyooda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli dhabankaaga ruuxu leh dhibka cagama soo dheegin dambaalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye dhammankaaga ruuxu leh dhibka cagama soo dheegin dambaalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhegeeniyo dhulkaashadi macaanay kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhegeeniyo dhulkaashadi macaanay miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qaba miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qaba iga dhow iga dhow iga dhow dhibaatadaha ragga laguma dheele ragga laguma dheele
igadhow igadhow igadhow dhibaatada ragga lagu madheele ragga lagu madheele
dambaalkana wuxuu laga soo gaaray abshi aadan maxamed dalmar iyo quraysh maxamed nuur iyo waxay yidhaahdeen maryam maxamed nuur iyo maqsuud aadan maxamed iyo faadimo maxamed nuur eedo xabiiba sanweyne iyo hooyo ambiya cali ibraahim dadkaasi waxay jecel yihiin inay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan aanisa maxamed aadan iyo waxay yidhaahdeen aadan maxamed nuur oo ku aqalgalay boosaaso oo ay leeyihiin ducadana waa daandurey waxaan leeyahay aqalgalkiinna allaha ka dhigo kii aad ah, bashbashi barwaaqo kala kulantaan eebbe oo idinkala sii ummad qayr qaba anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waa tahniyad aroos marka hore waxaana salaamaynaa baa la yidhi shaqaalaha v o eda gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha caashicuud iyo ibraahim dandure waalid ka guddoonnay marka xiga bay yidhahdeen waxaanu kala nahay maxamed daahir cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdi daahir cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa cumar daahir cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed daahir cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xasan daahir cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa ubax daahir cusmaan xaajigeeda iyo caruurteeda baa la yidhi sahre cabdi axmed waa waryaheenna iyo sidoo kale fallis cabdi sabriye saygeeda iyo ilmaheeda malyuun maxamed faarax maryan maxamed faarax mukhtaar maxamed faarax dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan yurub afrika iyo ameerika waxaana tahniyad aroos hawada u marinayaan cabdulqaadir daahir cusmaan iyo suleekha cabdirasaaq sheekh cabdulaahi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho ee caasimadda baa la yidhi dhulka hooyo ducada waa caashicuud baa la yidhi waa tahay arooskaasi dhex maray cabdulqaadir daahir cusmaan iyo suleekha cabdirasaaq sheekh cabdulaahi oo weliba ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhiga arooskooda midkii waara ee wanaagsanaada ubad wan wanaagsan oo khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano waxaan idiin soo qabanaynaa heesta ugu dambaysa barnaamijkeenna oo ah idaadihii iyo codkii macaanaa ee hodan cabdiraxmaan iyada ayaanan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono haddii aan leedno toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad geli